بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله باب تحريم الطعن في الانساب الثابته في ظاهر الشرع wuxuu baabu yahay taxriimi طacni xaaraamnimada in la طacniyo fi lansaabi haabitati ansaabtii ku sugnaatay fii daahiri sharci sharciga daahirkiisa yacnii ansaabta sugan oo dadku ka soo jeedaan in la طacniyo inay xaaraamta ayuu baabu yahay qaala اllahu tacaala alla wuxuu yidhi waladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaat kuwa dhibaya ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka bigayri maktasabuu waxaysan kasban kudhibaaya faqad ixtamaluu waxay ximbaarteen buhtaanan been abuurad wa isman mubiinan iyo dembi cad wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam itnataani fi nnaasi humaa bihim kufr aلطacnu fi اnnasab wاnniyaaxatu cala اlmayit itnataani labo fi اnnaasi dadka dhexdooda humaa bihim kufrun waa kufri iyo gaalnimo way kufrun waa kufrun duuna kufrin labada arrin midda ugu horeysa waxa waaye aطacnu fi nasab nasabka oo la طacniyo oo la duro wالniyaaxatu calى اlmayit iyo meydka oo loo baroorto labaduba waa kufri aلطacnu fi nasab macnaheedu waxa waaye alwuquuca alwuquucu fi اnnasab biاlcaybi waالtanaqus in nasabka lagu dhaco ayadoo markaa la dhaleecaynayo oo la xaqirayo ama la tanaqusayo arrintaasi waa dembi weyn waana min umuuri اljaahiliya aطacnu fi اlansaab ansaabtoo la duro waa min umuuri اljaahiliya nabiga slى اllahu عalayه wasalam wuxuu yidhi arbacun fii ummati min umuuri اljaahiliya alfaqru biاlaxsaab waطacnu fi اlansaab wاlistisqaaءu bالnujuum wالniyaah afartaasi wuxuu yidhahda waa min umuuri اljaahiliya waa umuurtii jaahiliyada w shaygana mar haddii jaahiliyadii loo nisbeeyo waa demi iyo dhaleecayn la dhaleecaynayo maxaa yeele umuuru ljaahiliya waa madmuuma waa wuxuu sharcigu aasay uu baabi'iyey umuur ljaahiliya marka arrimaha jaahiliga waxaa ka mid a aطacnu fi nasab waxaa ku soo aroora fi sunani abi daawud min xadiidi abi hurayrata radia allahu canh ana الnabiya slى اllahu عalayه wasalam qaala إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء الله سبحaaنه وتaعaaلى wuxuu idinka kaxeeyey عuبية الجاaهiلية kibirkii جاahiلiyada وفkrhaa iyo جاahiلiyada faankooda بالآaباaءi aabbayaasha ay ku faanaan ilaahay waa idinka kaxeeyo waa idinka baabiya arrinka dadku marka waa laba qaybo إنmaa huوa مؤmiن تقي muؤmin ilaahay ka baqa subxaanaه wa tacaala oo taqi ah aw faajirun shaqiy ama faajir shaqi oo nasiib darro ku dhacda labadaa qaybood unbay dadku u qaybsamayaan qof mu'min oo taqiya iyo mid faajir oo shaqiya wax ka dhexeeya ma jiraan midkaa mu'minka ahee taqiga cinda allahi caza wajalla waa kariim nasabkiisu meeshuu doonaha ka soo jeeda ictibaar ma laha midka faajirka ahee shaqigaana waa mid nasiib darro ku dhacday oo musiiba ku dhacday oo faajir ah nasabkiisu meeshuu doonaha ka soo jeedo taa wax ictibaara ma laha markaasuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam annaasu banuu aadam wa aadam khuliqa min turaab dadku waa baad yacni carruurtii aadam wey dadku waa carruurtii aadam annaasu banuu aadam wa aadamu khuliqa min turaab aadamna ciidaa laga abuuray markaasuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam layadacanna rijaalu fakrahum biaqwaamin rag way ka tegayaan oy ka harayaan faankooda ay ka faanayaan qolooyin inamaa hum faxmun min faxmi jahannam way ka harayaan faanka ay ku faanayaan qolooyin ah ama ka mid ah dhuxushii jahannamo ka mid ah yacni aabbayaashooda jaahiliyadooda aabbayaashooda jaahiliyadooda waa min faxmi jahannam ilaa mushrikiinay ahaayeen aw laa yakuununna ama waxay noqonayaan hadday ka hari waayaan inay aabbayaashood ku faanaan waxay noqonayaan ahwala cala allah alla dushii kuwa ka liita alla xaggii kuwa uga liita min aljuclaan bahalkan xaar walwaalka la yidhaahdo ee xaarka dilandilleeya ilaahay agtiisa waa ka liitaan buu yidhi hadday ka hari waayaan inay aabbayaashood ku faanaan dooshaanna waa la yidhaahdaa dadka qaara u yaqaana baalkaasi wax walboo carafana waa u uraan wax walboo urana waa u carfaan oo hadda waa kan saxarada naf ka raadiyey waa wax aada u liita kaas waa ka sii liitaa qofka aabbayaashii ku faanaya ilaahay xaggii subxaana wa tacaala waa qof xaqiira waa qof aada iyo aada u liita qofka ku faanaya nasab kayrkiina duraya ama ansaabta dadka kala duraya asigoo markaa isku arka inuu kayrkii ka sarreeyo waa sidaa dadka qaar isdilaax ka dhigteenoo laandheer iyo laangaab dadkii loo qaybiyey qofka sidaa aaminsan inay laandheer iyo laangaab kala jiraan ahwan cala allaahi min aljuclaan baalkaasi waa ka liita waa qof liita waayo xaqiira ma ahan qof fiican maxaa yeelay alla agtii waxa karaamo lagu leeyaha waa taqwa nasab ma jiro nasabna waxba kuu tari maayo yowma alqiyaama falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم markuu alla sheegay inuu dadka ka dhigay shucuub iyo qabaa'il markaasuu yir waxaan uga dhignay litacaarafuu si ay isku gartaan maaha in laisku colaadiyo in laisku naco loo kala tacasubo ma aha qof walba qofka qaraabadiisa inuu ku gartaa loogu talagalay alla wuxuu raaciyey ina akramakum cinda allaahi atqaakum miisaanku maaha ayuu ka soo jeedaa iyo u ka dhashay miisaanku waxaa waaye taqwada ilaahay subxaana wa tacaala qof walba qofkuu ka taqwo badan yahay cinda allaahi waa ka karaamo badan yahay waa ka fadli badan yahay innamaa huwa mu'minu taqiyun aw faajirun shaqiy waa mu'min taqi ah ama faajir shaqiy labadaas un waya dadka xadiidkuna waa xadiid saxiixa xadiidka haddaan akrinayna waa xadiid saxiixa bishawaahidihi xadiid abi hurayra fi sunani abi daawud qaala aطacnu fi الnasabi wالniyaaxatu calى اlmeyit rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey baabu nahyi wuxuu baabu yahay in layska reebo can اlgishi wاlkhidaac can اlgishi khiyaanada in layska reebo wاlkhidaaci iyo makriga in layska reebo ayuu baabu yahay qaala اllahu tacaala wاladiina yu'duuna اlmu'miniina wاlmu'minaat bgayri ma اktasabuu فqd اxتmlوا بهتاaنا وإثmا مبينا وعن أbي هريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yidhi mن xmل عlaيna السلاح فlaysa minا qofkii annagoo hub noo qaata falaysa minaa nagama mid ah وmaن غaشhanaa qofkiina khiyaana falaysa minaa nagama mid ah ay falaysa عalىa طريiqatina وhdyina qofkaasi ma aha qof طريiqadeenna iyo hadyigeenna ku taagan qofkii hub noo qaata macnaheedu waxaa waaye qofkii qof muslima hub u qaata ama ku ishaaroo ku taaga nebiga calayh isalatu slam wuxuu leey falaysa mina waman gashanaa qofkiina khiyaano falaysa mina rawaahu muslim wa fii riwaayatin lah riwaayad kaloo muslim leeyahay waxaa ku jirta anna rasuula اllahi sal l slam mara nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu soo maray calaa subrati طacaamin subradu waxaa loo isticmaalaa bay yidhahdeen culummadu waa qabla an yukaal intaana raashinka la beegin ka hor way macnaa hal meeluu ku xahaysan yuu ku jiraa fa adkhala nebiga calayh isalaatu salaam wuxuu geliyey yaddahu gacantiisa ayuu geliyey fiiha ay fi subra fanaalat asaabicuhu gacmihii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay gaarheen balalan qoyaan markuu gacmihii hoos u geliyey raashinkii nebiga calayh salatu salaam gacantiisa markuu hoos u geliyey farihii nebiga waxay gaarheen qoyaan ilaa raashinka hoos uu ka qoyan yahay korna waa ka qallalan yahay faqaala wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam maa haadaa yaa saaxiba طacaam maa haadaa arrinkan waa maxay waa maxay raashinkan qoyan yaa saaxiba طacaami midka cunada u saaxiibka ahu midka raashinkan iska lahow waa maxay raashinka qoyan qaala wuxuu yidhi ninkii asaabathu الsamaau yaa rasuula الlah aلsamaa waa bimacna اlmaطar rasuulka ilaahayow roob ayaa asiibay buy macnaha bi waxaa raashinka qooya roobaa ku da-ay buu qaala calayhi الsalaatu wasalaam ala afalaa jacaltahu fowqa acaam afalaa jacaltahu raashinkan qeybta qoyan maad yeeshid buu yidhi fowqa طacaami cunnada korkeeda qaybtan qoyane hoos jirta maxaad kor u soo mari weyse ood hoos u marisay xataa yaraahu الnaasu ilaa dadku ay arkaan ilaa dadku arkaan raashinka inuu qoyan yahay maxaa kor u soo mari weyse qoyaanka man gashanaa qofkiina khiyaana falaysa minaa nagama mid ah maxaa yeele waa min algashi wاlkhiyaana arrintaas in la qariyo oo raashinkii qoynaa hoos la mariyo qeyb qaloolanna kor lasoo mariyo waa khiyaano la khiyaanaya bulshada iyo ummadda dadka muslimiinta la khiyaanaya qofkii qof muslima khiyaanana nebigu wuxuu leeyahay falaysa minaa nagama mid ah khiyaanaadka fi lbuyuuc ku jirana aad iyo aaday u fara badan yihiin sida la iskugu khiyaanaayo tijaarada ama ganacsiga ilaa qof ilaahay ka baqa mooyaane subxaana wa tacaala tujaarta aaday ugu badan tahay khiyaanada tujaarta aad bay ugu badan tahay ilaa man ittaqa allaha caza wajal oo nebiga alayh salatu salaam wuxuu yidhahda atujaaru hum lfujaar hadalka xadiidka xadiid sahlan ma tujaartu fujaar waaye yuri nebiga alayh salatu salaam ilaa man ittaqa ilaa mid ilaahay ka baqa mooyaane qof ilaahay ka baqa mooyaane inta kale fujaar waaye maxaa yeelay beeca iyo tijaaradu aadaa khiyaanada ugu badan tahay oo hadda raashin qoyana roone waxyaabo dhacay oo faagaya ummadda laga iibiya oo nooc walba leh hadday daawo tahay haddii raashin maaragtay la cunayo ay tahay waxay doonto ha noqoto khiyaanadu aad iyo aaday u badantah nebiga calayhi salatu slam wuxuu le man gashanaa falaysa mina qofka ganacsigiisa iyo tijaaradiisa uu ku dhisan yahay khiyaano dadka muslimiinta uu khiyaanayo waxau cunaya xaaraamu hilib walboo xaaraam ku dhashana jahannama u dambaysa ayumaa laxmin nabata min suxtin fannaaru awlaa bihi nebiga calayhi salatu salam wuxuu yidhi hilib walba oo xaaraan ka dhasha naaraa ku xaqnimo badan buu hilib walba oo xaaraan ka dhasha hilib walba oo jirkaaga ka mida oo xaaraan ku barbaaray yowma alqiyaama jahannama ku xaqnimo badan inay cunto hilibkaas waa waciid daran waa qofka xaaraam ku barbaarana ilaahay ducadiisa ma aqbalo xaaraamtu waa khatar oo nebiga calayh salatu salaam waatuu yidhaahday markuu ka sheekeynaya ninkii musaafirka ahaa ee gacmaha kor u taagay ilaa yaa rabbi yaa rabbi wuxuu yidhi wamaccamuhu xaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya bilxaraam fa anaa yustajaabu lah see duca looga aqbalaa marka waa xaaraan socota gebigiisaba marka xaaraan socota qof ah see duca looga ajiibaya cunadu ku barbaaray waa xaaraam cabitaanku cabi jira waa xaaraam dharkuu labisan yahay waa xaaraam jirkiisuna xaaraanu la weenya oo hilibkiisa iyo jirkiisa dhan xaaraanu ku koray waa lagu barbaariyey waa lagu soo anqariyey fa annaa yustajaabu lahu see duca looga aqbalaa marka ilaahay duca ka aqbali maayo kaas gacmahaba kor ha u taago yaa rabbi yaa rabbi ha yidhaahdo ducadiisu waa marduuda waa lagu celinaya marka waa khatar inaad xaaraam cunto xaaraamtoo la cuno waxay kuu sababaysaa cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول لا تناجشوا نجسوا وصامرنا dasii kan ka horreeya anu maleena aziyaadatu fii hamani اlmabiic miman laa yuriidu shiraa'aha waa in la kori la kordhiyo qiimaha waxa la iibinayo waxa ziyaadinaya qiimahana waa qof aan doonaynin inuu iibsado najsi baa la yihahda متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش عن النجش النبي عليه الصلاة والسلام نجشي waa reebay متفق عليه وعنه قال وxuu yihi ذكر رجل lirasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam nin baa nebiga wuxuu u sheegay annahu yuqdacu in lagu khiyaano fi lbuyuuci buyuucda in lagu khiyaano u sheegay faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalيه wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday man baayacta qofkii aada la mubaayacotood beec la gelayso faqul waxaad tiraahda ood ku tiraahdaa laa khilaaba saas dheh ninkaani wuxuu ahaa nin madaxa jug ka gaartay oo yacni lagu khiyaani jiray buyuucda marka ninkan maadaama uu yahay nin miskiin oo hore jugi u gaartay wax badan kalama fahmi karo dad wax iibsanaya ama tujaaro u imaanaya waxbuu ka gadanaya wixii bay ku khiyaanayaan nebiga calayh salatu salaam wuxuu yidhi shardi marka u tagta waxaad tidhahdaa laa khilaaba war khiyaana ma jirta dheh hadhowti shayga kaa iibiyaan hadday khiyaano kusoo baxdo waad ku celinaysaa maxaa yeele shardigaad marka hore u dhigatay oo ahayd inaysan ku khiyaanin haddii marka aada beec gelaysa waxaad tidhahdaa laa khilaaba wax khiyaanaa ma jiraan waxaad igu khiyaanaysa ha isiin متفق عليه الخلابة بخاء معجمة مكسورة وب- وباء موحدة وهي الخديعة خلابة وخديعة وأنقرت خيانة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب قفكي فسهادية زوجة امرئ قف حاس كيسة أو مملوكه أما أضون كيسة قفكي فسهادية فليس منا نقم من أهن رواه أبو داود خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة بعد لسوع العلينية أي أفسده وخدعه من خبب زوجة امرئ بمعنى ومن أفسد زوجة امرئ قف حاسكي قفكي فسهادية أو خيانة أما أدونكي سكا خيانة فليس منا نقم مدى khiyaanada xaaskiisa uu ka khiyaanayo waxay noqon kartaa inuu maaragtay khiyaana zawjiya uu sameeyo macaha yacni galmo xaaraama inuu maceeda la sameeyo waxaa kaloo dhacda ama een, soo gelaysa waa hadda ciyaal suuqyadu ay sameeyaan qaarkood oo naago la qabaahi ay la xiriirayaan ama ay la hadlaayaan waa ku badan tahay nimanka ciyaal suuqyada ah ee inta badan meelaha dumarka kala xiriira oo waxaa laga yaabaa ayadoo le waa lay qabaa inuu yidhahdo laa ba'sa wax dhibaataa ma laha haddii lagu qabo xataa khiyaanaad badanay sameeyaan xadiidkan uu soo gelaya man khababa zawjata mri'in aw mamluukahu falaysa mina nagama tirsana buu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam waa khaa'in baabu taxriimi alqadri wuxuu baabu yahay khiyaanada xurmadeeda inay xaaraam tahay qadriga iyo dhagarta qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta oo awfuu oofiya bilcuquudi cuquudka iyo heshiisyada een, oofiya oo fuliya wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa awfuu bilcahdi cahdiga oofiya ina alcahda cahdigu kaana wuxuu aada mas-uulan mad la isweydiinaya maalinta qiyaamo cahdiga waa wixii lagu heshiiya lagu ballamo inaad cahdiga ka baxdo waa qadri iyo wixii lagu ballamo lagu heshiiyey وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر أربع من كنا فيه أفر قفك كسبنت أي كان منافقا خالصا وحو نقنا يا منافق برحلا ومن كانت فيه خصلة منهن قفك خصلة كمدة أي كجرت كانت كان فيه خصلة من النفاق خصلة النفاق كمدة أي كسبا حتى يدعها إلى أوكته أفرت خصلة وأفرت مرك إذا تمن خانة هذه لا آمن وخيانة منافق أمانة مله وإذا حدث هدو شيكيو كذب بين أيوكو شيكيا وإذا عاهد يعني هدو شيكيا بين وشيكيا وإذا عاهد هدو عهدي هشيس قالوا غدر واتك راعد له شيء أو خيانة وإذا خاصم هدي أوضوه فجر فجور بلي ماذا في الخصومة فجور كنا وتعدي حدود الله عز وجل حدود إله الله تلابة وهي في الخصومة حدود الشرع ولا قدبه متفق عليه وعن ابن مسعود وابن وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا وحيراد قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحيراد وحير النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر مذ والبو وحدك روح خيانة وحا أسقنا ذا اللواء يوم القيامة رايئي علم بوليا ما لنت قيامة يقال وحل ليه أو رايدا سكقرا هذه غدرة فلان tani hebel khiyaanadiisa waa waa la fadeexaynaya dadka dhexdooda ayaa boor iyo calan baa wuxuu ugu dhegan yahay hebel khiyaanadiisu inay tahay midda waa la muujinaya متفق عليه وعن ابي هريره وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي لكل غادر لواء مذ والبو وح خيانه وح ذكره وحا اسقناد لواء ان علم با اسقناد عند استه دبديس اكتدو كليه حق دنبا لوga dhajinaya يوم القيامة مالنت قيام يرفع له ولو كريليا بقدر بقدر غدره انت خيانتي سلأك ألا ولا غادرة مجرب النبي عليه الصلاة والسلام مد وح خيانة أو وح نكرة أو أعظم كوين غدرا حق خيانة من أمير عامة أمير عام أمير عامة أو ضدك المسلمين تا أمير أه خيانة سي دقرتي سميت كوين ملهم بيقول النبي عليه الصلاة والسلام معايا مد أصيغة أو سمايو waxay noqonaysaa mid ummadda dhan saamaynaysa qadrigiisu waa ka weyn yahay qadriga uu samaynayo fulaan iyo callaan oo dad kala go dad maaragtay aan mas-uuliyad haynin ay samaynayaan qofka mas-uulka ah mas-uuliyaddiisuna ay caam tahay qadrigiisu wuxuu noqonayaa mid fasaadkiisa uu aad u ballaarayo cid walba saamaynaya marka qadri ka weyn ma jiro qadriga uu la imaanayo amiirka caamka ah وعن أبي رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحيد ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة سدح أنيغا خصمي قوضاه لدو ذي يبو مالة قيامة رجل نن أعطى بي أعطى بحيوسي بي أي بسبب أنيغا سببتين ثم غدر قد كدم نخياني وحو بحي وغدر كسمي ورجل iyo nin baaca xuran qof xora iibiyey faakala hamanah oo lacagtiisana cunay warajulun iyo nin ista'jara ajiiran soo ijaartay qof shaqaalo ah fastawfaa minhu oo ka oofsaday wixii markaa uu shaqaahu u qaban lahaa walam yucطihi ajrah ajarkiisana aan siin qof shaqaalaha wuu soo kiraystay waa u shaqeeyey wuxuu ka rabay waa u qabtay xaqi ou lahaa iyo dhididkiisii muusan si xuquuqdii ou lahaa ee qofkan uu iska lahaa xooggiisa uu shaqaystay buu u diiday kaasina khasmigiisu waa allah subxaana wa tacaala yowma alqiyaama waa waciid daran waay allah subxaana wa tacala wuxuu le anaa haysta saddexdaas maalinta qiyaama nin waxa waaye ninka ilaahay dartii wax u bixiya uma qadara kadibna qadri iyo khiyaano la yimaado ninka labaad waa nin qof xora iibiyey addoommo la iibiyaa la yaqiinay soo maaha qofkii qof xora iibiya ee lacagtiisana cuna inta xor iibsada qofkaas asigana khasmigiisu waa allah subxaana wa tacaala zamanadan dambena waa jirta waa jirtaa dadka axraarta oo la iibiyo oo laga ganacsado gaar ahaan libiya iyo meelahaasay ku badan tahay dadkan tahriiba ee ku waashay yurubiya inay aadaan ayaa inta badan laga ganacsadaa ayagiibaa waxay noqdeen xoolo la iibsanayo qolooyin tuuga ah oo dhulkaas joogta ayaa qabsanaysa kadibna waa la kala gadanaya mararka qaar waxaa maqlaysaa qof la leeyahay saddex gacanuu maray kanaa iibinaayo mid kaleu kasii iibsanaya kaa mid kaleu kasii iibsanaya addoommoo kale ay ka dhigteen wa rajulun baaca xuran fa akala hamana xadidkaanay soo gelaya qofkii iibiye qof xora lacagtiisana cuno lacagtuu ku iibiyey khasmigiisa waa allah subxaana wa tacaala yowma alqiyaama ninkaa u dambeeya waa qof dad soo ijaartay shaqaalahaasi wuxuu doonaha kuu qabto heshiisaa la gashay ii shaqay baa tidhi shaqadii aad ku heshiiseen waa fuliyey waxaa kugu waajiba inaad xaqiisa siiso haddaadan siinin khasmigaaga yowma alqiyaama waa allah subxaana wa tacaala cidda kugu qabsanaysa arrinkaa ilaahay subxaana wa tacaala waa waciid daran wey rawaahu albukhaariyu imaam albukhaari ayaa wariyey baabu nahyi can ilmanni bilcadiyati wa naxwiha wuxuu baab yahay in la yska reebo canilmanni mana sheegashada bilcaiya siismadii iyo wanaxwiha wixii la mida in layskugu manno sheegto in la yska reebaya ayuu baabu yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubطiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa dadka mu'miniinta ah kuwa allah rasu allah iyo rasuulkii rumeeyeyow laa tubطiluu sadaqaatikum sadaqaadkiinna haku buri ha ku burina oo ha ku baabi'inina bilmanni mana sheegasho والأdى iyo dhib وqاaل تaعaaلى alla wuxuu yidhi الadiina يunfiquuna أmwaalahum kuwa hantidooda bixinaya fيi sabiili الlah wadada ilaahay ku bixinaya ثuma laa يutbicuuna kadibna aan raacinayn maa أnfaquu wixii ay bixiyeen aan raacinaynin manan mana sheegasho aan raacinaynin walaa adan iyo dhib kuwaas waay kuwa muminiinta ee wanaagsan oo allah subxaanaه wa taعaalى wanaaga u ballan qaado qwl macruuf خyر من صدقة يتبعها أdى الله سبحaaنه وتaعaaلى wuxuu leeyahay يعnي hadal wanaagsan ayaa wuxuu ka fiican yahay inaad yaعni صadqo ay raacayso ad iyo adaa iyo dhibaato inaad raaciso dhibaato oo mana sheegasho aad raaciso laa تbطilوu صدقاaتiكم بالmن والأdى وعن أبي dr رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال وxuu yhi ثaلاثة سddex laa يukلمهم الله يوم القيامة maalinta قياamة alla la hadli maayo وlaa ينdur إلayهi ma fiirinayo نadر رحمة وlaa يزkيهim mana ma طahirayo وlahum waxay leeyihiin عadاaب أليم عadاab wax xanuujiya qaala wuxuu yidhi faqرأها رasuuل الله صلى الله عليه وسلم ثaلاث mrاaت saddex jeer ayuu hadalkan nebiga akhriya uu ku celceliyey calayhi الsalaatu wasalaam halaaثatun laa yukallimuhum اllahu yowma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex jeer uu ku celceliyey nebiga salى اllahu عalيه wasalam qaala abu darin abu dar wuxuu yidhi khaabuu wakhasiruu way hoogeenoo way khasaareene man hum yaa rasuula allah yay yihiin kuwaan rasuulka ilaahay kuwan waa kuwa hoogoo khasaare yay yihiin kuwaan aada leedahay ilaahay la hadli maayo mana fiirinayo mana tahirayo qaala wuxuu yidhi almusbilu waa midka maradiisa jiida waalmannaanu iyo midka manna sheegashada badan waalmunfiqu silcatahu iyo midka badeecadiisa bixinaya bilxalifi اlkaadibi dhaar beena ku bixinaya rawaahu muslimun rawaahu muslimun wa fii riwaayati lah riwaayad muslim leeyaha waxaa ku jirta almusbilu izaara midka hoos kuntigiisa jiidaya yacnii wuxuu ula jeedaa almusbilu izaarahu wa thawbah midka hoos kuntigiisa iyo maradiisa jiidaya asfala min alkacbayni yacni daynaaya asfala min alkacbayn anqawyada hoostooda lilkhuyalaa'i kibir u jiidaya lilkhuyalaa ha u jiido ama ligayri اlkhuyalaa mar walba taxriimkeedu waa daranya laakiin waciidkan sidaan u daran wuxuu si gaara ugu soo arooray kuwa kibirka u jiidaaya axaadiidda qaarna waxay ku soo aroortay cala aliطlaaq kuwaan kibir u jiidaynin laftirkooda waa ka xaaraam sideedaba in marada laga hoos mariya anqawyada waa xaaraam cala arijaal ragga waa ka xaaraam laakiin hadduu kibir u jiido waa ka sii darantaa oo waa ka sii liidataa saddexdan waa saddex hoogay oo khasaaray sida abu dar uu sheegay radia allahu canه khaabuu wakhasiruu minhum yaa rasuula اllah maxaa yeelay waciid daranaa ku soo arooray arrinkooda ilaahay la hadli maayo hadal naxariis ku jira ama naxariisi ay ku sugan tahay ilaahay kula hadli maayo subxaana wa tacaala alla ma fiirinaayo fiirmo naxariis leh waa waciid labaad alla subxaana wa tacaala u dembi dhaafi maayo oo tahiri maayo waa mid saddexaad intaa waxa dheer walahum cadaabun aliim waxay leeyihiin cadaab wax xanuujiya meeqa ciqaab waaye waa afar afartaasi waxaa la iskugu daray saddex sinfi sinfiga koowaad wuxuu yidhi nebiga alay slat slam waa almusbil aa kuwa maryahooda jiidaya ama anqawyada ka hoos marinaya ka labaad waa almannaan waana ashaahid min alxadiid waa lafdigan wa waa midka mana sheegta mana sheegashadana waa la yaqaan waxbuu bixinayaa markaasuu wuxuu leeyahay hebel anoo waxaas waxaa siiyey ayuu sidaa iyo sidaa ileeyahay sax maaha inaad ku mana sheegato marba hadday aada bixisay oo ilaahay dartii aada u bixisay ma ahan inaad sheegato laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa mana sheegashaduna sadaqada way baabi'isaao way burinaysaa binasi lqur'aan binasi alaaya aayadday ku cadda alla subxaana wa tacaala sadaqaadkiina ha burina buu leeyahay oo ha ku burinina bilmanni inaad mana sheegataan inaad tidhaahda hebel anaa wax ka dhigay asiga waxba muusan ahayn maxaa yeeley waxaas waxaasaan u qabtay markaan anigu saa yeelay ayuu igu kibray oo ma aragtay iga hor yimi waxaasoo dhan waa manni waay wixii alla dartii aada u samaysay qofkaasi xaggiisa kaama jiraan xag alla bay kaa jiraan subxaana wa tacaala waa inaad ixtisaabsato ama qofkaasi ha kuu abaal maro yacni ha kuu abaalgudo ama yuusan kuu abaalgudin ujeeddadaadu hadday tahay lilaahi caza wajal maahan inaad manni iyo sheegasho ka dabageyso baabu nahyi can اlاftikaari wاlbaqi wuxuu baab yahay in la iska reebo faanka iyo xadgudubka waa laba sifoo liidatowa faanka iyo xadgudubka qaala اllahu tacaala alla wuxuu yidhi falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu bman اtaqىa falaa tuzakuu anfusakum nufuustiinna ha taskiyeynina ha is-ammaaninow huwa aclamu allah ku aqoon badan biman itaqaa cidda ilaahay ka baqaysa ilaahay baa ku aqoon badan subxaana wa tacaala wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaas waxay xujadu ahaatay cala aladiina kuwii dushooda yadlimuuna annaasa dadka dulminaaya wa yabquuna fi lardi arlada ku xadgudbaya bigayri lxaqi xaqdarro kula xadgudbaya ulaa'ika kuwaasi lahum cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuujiya aayadda hore waxay deliil u tahay annahyu can اliftikaar aayadda labaadna waxay tusinaysaa annahyu can اlbaqi وعن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي الله وحو إي وحيوذي أن تواضعوا إنا تواضعدان إنا الهوس اسكردكتان حتى لا يبغي أحد على أحد إلا قفنا قف أوسن كحد قدبن ولا يفخر أحد قفنا أوسن أفان على أحد قفكله البغي والفخر waxay ka yimaadaan min cadami tawaaduc tawaaduc la-aan bay ka yimaadaan qof faanaaya haddaad aragto kibiraa ku jira qof kibir ku jira haddaad aragtana maangaabnimaa u weelisa qof haddaad aragto is-ammaanayo isla weyn waxay deliil u tahay inuu naaqisulcaqli yahay maxaa yeele qofka caaqilka isma ammaano qofka caaqilka fadaa'il iyo wanaagi asiga iskuma tiiriyo waa tawaaduca marka kibir een fakriga iyo faanka sababtiisu waa kibir qofka hadduu tawaaduco tawaaduca kibirkuu baabi'inaya mar haddii tawaaduc meesha yimaad faan iyo xadgudubna waa ka baxayaan meesha qaala ahlu luqati ahlu luqaha waxay yidhaahdeen attacaddi walistiaala attacaddi xadgudubka walistiaala alistiaala waa isdhiriirin wa isdhiriirin bimacnaa inaad qofka isku dhirido ama aad isku taagto ama aad iska sarraysisa waxaa la yidhahda alistiaala وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري إذا قال الرجل نينكو هدو إرادة هلك الناس دتكو وي هلاك سمين فهو أهلكهم أساء هلاك بدن متك هلاك سمي هلاك كد وبي أصيغو رواه مسلم الرواية المشهورة رواية عنك وحوايب أهلكهم برفع الكاف كاف قول الرفعي وروي بنصبها نوال ويريو أهلكهم ليرة وهذا النهي نهي قال لمن قال ذلك وحساب سيهي أما أصبنا هذي لمن قال ذلك قفك أرن كايراه عجبا بنفسه عجبت نفتي سؤي عجبي سيدرته قفك أيراه وتصاغرا للناس إي الليدنان دتكو أي لليدنيهين الله وسيان قفك سيدا أيراه وارتفاعا عليهم iyo sarrayn asiga uu iskala sarreeyo dadka qofkii sidaa u yidhaahda ayuu xadiidkaani ku saabsan yahay fa haadaa huwa alxaraamu midkaas waaye buu yidhi midka xaaraamta qofkii yidhahda halaka annaas asoo iskula jeeday inuu asiga badbaaday ka sarreeyo waxa kalena ay yihiin wax liita oo baaba'ay oo halaagsamay oo halaagsamay qofka hadduu mar sidaa aamino liajli daalikana uu halaka annaas u yidhaahdo waa qof qalbigiisa kibir ka buuxa way kaasaana xadiid ku saabsan yahay fa haadaa huwa alxaraam waana midkaas buu yidhi midka xaaraamta ah midkan waaye buu yidhi midka xaaraamta ah wa amaa man qaalahu amaa qofkii yidhaahda kelimaddan halaka annaasu qofkii yidhaahda limaa yaraa fi nnaasi limaa yaraa wuxuu arkaya darteed fi nnaasi dadka dhexdooda uu ka arkayo min naqsin oo ah nuqsaan fii amri diinihim arrinka diinkooda ay ka nuqsaamiyeen wa qaalahu warkaana yidhaahda taxasunan calayhim murugo ayaga uu murugoonaya darteed wa cala diini iyo diinka markuu leeyahay halaka annaas wuxuu ka xun yahay xaalka muslimiintu ay ku sugan yihiin wuxuu ka xun yahay xaaladda ay muslimiinta ku sugan yihiin xagga diinka ayuu aada uga xun yahay falaa ba'sa bihi wax dhibaataa ma lahan inuu sidaa u yidhahdo halaka annaas haakadaa fasarahu lculamaa'u wa fasaluuh sidaasay culummadu ku fasireen una faahfaahiyeen buu yidhi wa miman qaalahu culammada tiri waxaa ka mid a oo min ala'imati alaclaami aclaamta culammada aclaamtaa ka mid a ama a'imada aclaamta ah maalik ibnu anas baa ka mid a waalkhaaabiyu iyo khaaabi baa ka mid a waalxumaydiyu wa aakharuuna iyo kuwo kale waqad awdaxtuhu waxaanan ku caddeeyey buu yidhi fii kitaabi aladkaar kitaabka la yidhaha aladkaar ayaan ku caddeeyey aladkaar waxaa iska leh lilimaam الnawowi raximah اllah waa kitaab cadiima waa kitaab fawaa'id badan kitaabu aladkaar lilimaam الnawowi raximah اllah dabacaad fara badanna waa leeyahay culamada qaar sharxayna way jiraan sida xaafid ibn xajar iyo kayrkii kuwa soo ikhtisaariya baa jira kuwa saxiix iyo daciif u kala saara baa jira laakiin calaa kulli xaal kitaabkaas kitaab aada u fiican wey masaa-isha qaarna halkaasuu ku faahfaahiyey sida mas'aladan oo kale alimaamu الnawowi raximah اllah wallahu aclam wsala اllahu calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin